dowladda hoose ee degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa daahfurtay ololaha dib u soo celinta bilicda magaaladaasi ololaha nadaafadeed ayaa laga sameyn doonaa lixda xaafadood ee ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana ka qayb qaadanaya qeybaha kala duwan ee bulshada ururada bulshada rayidka ah ee ka dhisan magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan maamulada xaafadaha laga sameynayo ololaha kaah oo looga gol leeyahay dib u soo celinta bilicda magaalada gaalkacyo maxamed cabdirasaaq daacad gudoomiyaha degmada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa ka hadlaya ololaha ay daahfureen iyo ujeedooyinka iyo goobaha bartilmaameedka koowaad u ah ee laga fulin doono dib u soo celinta bilicda iyo nadaafadda magaalada gaalkacyo waxaa runtii maanta farxad noo ah inaannu daahfurno ololihii bilic soo celinta magaalada gaalkacyo ololahan wuxuu ka kooban yahay afar weji wejiga maantaan u fadhino waxa weeye inaannu dhammaan magaalada gudaheeda iyo bannaankeeda qashinka yaallaa in laga qaado wadooyinka xiran in la furo geedihuudka magaalada meel kasta ka baxay waa wadooyinkii xiray oo bilicxumada iyo nadaafad xumada keenana runtii in la jaro wadooyinka magaalada oo runtii aada u aradan in laga shaqeeyo intaas oo qaybood buu ka kooban yahay sida uu xogayuhu sheegana wuxuu socon doonaa toban maalmood waxaan rabnaa intay hawshaa socoto in si guud bulshada reer gaalkacyood ay uga qayb qaataan waxaan rabnaa muuqaalka ay maanta gaalkacyo leedahay inaannu bedelno inaannu ka dhigno magaalo qurux badan oo bilicsan oo dadku reer gaalkacyood xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan waxaan rabnaa ololahan wuxuu ka shaqayn doonaa lixda xaafadood xaafad walba waxaa la rabaa sidai hadda ay u soo diyaargaroobeen marka laga shaqaynayo inay bulshada iyo guddiyada iyo xildhibaanada iyo dowladda hooseba si wada jira ay uga shaqeeyaan hadafkeennu waxa weeye inaannu isbedelno inaannu isbedelno oo magaaladayna bedelno weeye haddaanan ka shaqayn nadaafadda iyo wadooyinka shaqo ka mudan oo aannu ka shaqayn lahayn ma jidho mas-uuliyaddaasna waxaa la rabaa inay qaadaan shirkadda u qaabilsan nadaafadda magaalada iyo dowladda hoose gaar ahaan fayadhowrka magaaladan waxaan rabnaa inaannu dadka shacabka ay fahmaan in wax laga qaban karo shacabka dhammaan waxaan ka codsanaynaa runtii inay arrintaas ka shaqeeyaan
maaha markii ugu horreysay oo ololo noocani oo kale ah looga dhawaaqo magaalada gaalkacyo kaasi oo dib loogu soo celinaya bilicda goobaha danta guud ee bulshada ay ka dhexeyso wadooyinka waaweyn ee magaalada gaalkacyo iyo xarumaha dowliga ah ee magaalada gaalkacyo ee xarunta mudug